iska joojinta waxbarashada waalidka xaq buuxa ayuu u leeyahay inuu carruurtiisa kala baxo madarasada sabab uu isagu u arkay awgeed waxaana ka mid noqon kara in waxbarashada uu ku qanci waayo in maamulka ama macallinka iyo waalidka ay dhex marto isfahan waa oo xal loo waayey in safar la soo gudbaanaaday waalidka in kharashkii dib kala cuslaado sabab aan la sheegin oo waalidka u gaar ah iyadoo intaa waalidka xaq loo siiyey markaska ama madarasada ama xarunta waxbarashada iyo maamulku waxay xaq u leeyihiin saddex arrimood kow in lagu ixtiraamo oo loo sheego go-aanka uu waalidku gaadhay iyo sababihiisii inta la xusi karo si la isugu dayo in la xaliyo haddii uu xalku suuragal yahay labo in la bixiyo wixii kharash ahaa ee lagu lahaa ardayga buugaagta kharashkooda ama bisha kharashkeeda halbil ka hor waa in lagu wargeliyaa maamulka ama macalinka si ardaygaa baxaya booskiisa arday kale oo fursaddaa sugayay loogu bedelo